golaha baarlamaanka ee dalka jarmalka ayaa ansixiyey sharci ay soo gudbisay ra-iisul wasaaraha dalkaasi angela markel oo wax lagaga bedelaya sharciyada lagu xakameynayo faafitaanka xanuunka covid nka oo toddobaadyadii ugu dambeysay si aada wadankaas ugu sii fidayo dhinaca kalena booliiska magaalada baarliin ayaa isku horimaad ay dhex mareen ayaga iyo dad kaleeto oo dibadbaxyo dhigaya fagaaraha kasoo horjeeda aqalka baarlamaanka ee magaalada baarliin sidoo warbixintaasi uu uga soo diraya amuurtaasi ku saabsan wariyaha v o eda ee london cabdixaafid cawil ismaaciil haddii aqalka odayaasha sare uu ansixiyo xeerarkan toddobaadkan waxaa isbeddel weyn lagu samaynayaa nidaamka xakamaynta xanuunka covid sagaal iyo toban deegaanada uu ku badan yahay waxaa lasoo rogi doonaa bandow ka bilaabmaysa tobanka habeennimo oo socon doonta ilaa iyo shanta subaxnimo waxaa la xidhi doonaa xarumaha lagu caweeyo goobaha cayaaraha iyo dukaamada magaalooyinka boqolkii kun ee qof boqol ka mid ah laga hela xanuunka meelaha tirada dadka xanuunka qaadaya ay gaadhaan boqol iyo shan iyo lixdan qofna dugsiyada waxaa loo bedeli doonaa qaabka online-ka amaba waxbarashada guryaha hindisahan ayaa looga gol leeyahay in la iswaafajiyo tallaabooyinka ay qaadeen lix iyo tobanka maamul goboleed ee dalka jermaniya lagu doonayo in xanuunka lagu xakameeyo laakiin qaar ka mid a dadka ka faalooda arrimaha jarmalka ayaa qaarkood ku doodayaan in tallaabooyinkan lagu doonayo in awood badan la geeyo magaalada berliin cabdifataax cusmaan cigaal oo degan magaalada berliin ayaan weydiiyey bal in iiga waramo xayiraadaha ay dowladdu doonayso inay soo saarto maanta waxaa baarlamaanka dalkani ansixiyey xeer nidaaminaya dhammaan gobolada dalka oo dhan oo lagu talagalay xeerkaasoo la yidhaahdo loogu magacdaray in la yidhaahdo corona shitsmasname oo macnaheedu yahay sidii loogu hortegi lahaa fiditaanka xanuunkan iyo badbaadinta biniaadamka si aanu ay dhibaato badan ayna usoo gaadhin xeerkani wuxuu nidaamin doonaa maadaama marka hore dalkani gobol waliba iskii uu qaadan jiray go-aanka uu doonayo ee uu wax ku xakameynayo wuxuu noqon doonaa mid dowladda dhexe siinaya awood nidaamkana uu noqon doono mid dhammaantood uu ku waajib yeelaya inay wada raacaan laakiin bedelkeeda maanta magaalada barli waxaa ka dhacay mudaharaad lagaga soo horjeedo arrimahaas iyo qaababkan ay xukuumaddu u maamulayso karoonaha iyo bandooyada lagaga soo horjeedo dhinaca kale guud ahaan wadamada yurub iyo caalamka meelo badan oo ka mid ah saameyn weyn ayay ku yeesheen bandooyada soo noqnoqonaya dhaqaalaha jarmalka oo ka mid ah wadamada ugu dhaqaalaha wanaagsan caalamka adduunka ayaa kala siman run ahaantii dhaqaalaha dalkani sida aynu la wada soconaba dalkan jarmalku waxa weeye dalalka ugu dhaqaalaha badan dunidan aynu ku noolnahay uguna souguna wax soo saarka badan qaaradan yurubna waxaaba la odhan karaa waa dalka koobaad ee isu haya ama si ay carabtu u taqaano waa qalb oruba ama si aynu inagu soomaalida nidhaahno wadnaha yurub waa dalka keliya maalgeliya ama sidaynu la soconayba dhaqaale burburkii labada kun iyo sideedii ilaa labada kun iyo sagaalkii ilaa imikadan aynu taaganahayba dalal badan oo yurubta ka midana maalgelinayay korna usoo qaadayay dalkani dhaqaalihiisii nooca ahaa inkasta oo aan la odhan karo weli waa adag yaho waa is haystaa haddana dhaawac fara badan ayaa lasoo darsay sharikado badan oo waxaad arkeysaa kacaya meherada badan oo waxaad arkeysaa la xidayo iyadoo weliba ay dowladdu inta ay wado kabida dhaqaalaha meheradahaas iyo si aanay u kicin iyadoo weliba shaqaalaha wax loo yaqaano kurs arbeyd la geliyay oo qeyb kamid a maadaama sharikadihii ayna ahayn karin shaqaalihii in waktigii shaqada loo gaabiyo lacagtiina weliba la siiyo iyadoo nidaamkaasoo dhani jiro haddana walaal waxaa socota ood arkaysaa in dhaqaalihii dalku sii burburayo haddii dee sidan kusii socoto kolley mar walba waxaad dareemi kartaa inuu sii naaqusmayo booliiska magaalada berliin ayaa sheegay inay shalay galankii dambe ay u xidheen dibadbaxyadan boqol iyo labiiyo konton qof xeerarka waxaa u codeeyey saddex boqol iyo labiiyo afartan xildhibaan waxaa ka aamusay afar iyo lixdan halka ay diideen laba boqol iyo konton xildhibaan aqalka sare ayaa maanta ka doodaya sharciyadan haddii ay iyaguna ansixiyaan xayiraadaha cusub ayaa socon doona ilaa iyo kowda bisha juun dhinaca kale yurub toddobaadkan ayuu ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ka digay in xagaagan soo socda ay dhici karto inuu xanuunku mar saddexaad si weyn u faafo maadaama oo dhowaan laga qaaday xayiraadihii saarnaa dalkan britain cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london